ururka dhalinyarada cagaarsan oo kaashanaya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa konton geed oo qayb ka ah mashruuca dhiraynta ku beeray beer ku taalla deegaanka bulobartire ee waqooyiga magaalada kismaayo ururka cagaarsan ayaa ah markaasi urur ay ku midaysan yihiin dhalinyaro u istaagay qurxinta guud ahaan deegaanada jubbaland isaaq cabdulaahi hilowle gudoomiyaha deegaanka bulobartire ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin dhalinyarada cagaarsan ee deegaanka markaasi ka bilaabay dhiraynta beertii gobsoor oo ku taalla deegaanka buulo bartire beertaas waxaa la rabaa insha allahu tacaala beer lagu soo dhoweeyo madaxda joogta magaalada kismaayo ee bulshada kala duwan oo degan ereyada kismaayo ilaa luglow insha allahu tacaala waana waana dhadhowdahay oo hadda waxaa lagu bilaabay dhireenti waxaana la joogo maanta wasaaradda deegaanka dal iyo dalxiiska isbeddelka cimilada waxaana la joogta qeybta dhinaca cagaarinta marka waxaan soo dhaweynaynaa tiimkaasoo maanta noo ah marti noo ah dhankiisa gudoomiyaha ururka dhalinyarada cagaarsana maxamed shariif cabdulaahi ayaa faahfaahiyey dhirta ay maanta ku beereen deegaanka bulobartire raxiim ilaahay baa mahad iska leh subxaana watacaala noo suuro geliyey maanta inaan nimaadno beerta gubsoor eriyada luglow taasoon rabno inaan dhirbeeris aan ka samayno waxaan u mahad celinayaa waftiga nagala socday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo maamulka beerta oo runtii wakhti dheer aan soo wada soconnay waxaan rabaa halkan inaan ka sheego inaan maanta samaynhayno dhirbeeris ballaaran taasoo bahda cagaarsan mar walbaba ay tahay mid ay u taagan tahay geedku runtii wuxuu leeyahay nacfi aad iyo aad u badan waxaan ognahay in ay jirto dhibaato weyn taasoo ka jirta dhanka deegaanka iyadooy sabab u tahay wasakhowga hawada iyo wasakhowga biyaha marka annaga cagaarsan ahaan mar walba waxaan u taagannahay ilaalinta deegaanka iyo inaan bulshadeenna fahamsiino muhiimadda ay leedahay dhirtu sidaas awgeed mar walba annagu waxaan u taagannahay ilaalinta deegaanka iyo badqabka bulshada ugu dambeyn maslax mawliid maxamed agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa ka hadlay halka ay dhiraynta markaasi ka sameeyeen maanta ee deegaanka bulobartire maanta waxaan geed dhigay geed dhignay beerta loo yaqaana gobsoor oo ah beer ku soo biirtay deegaanka bulobartire waxaan maanta halkaan aan maaragtay aan dhagaan geed dhignay maanta in ka badan konton geed ayaan maanta aan halkaan ku abuurnay waxaan rajaynaynaa intaa wixii ka dambeeyana ilaa dhowr iyo shan kun ilaa lix kun oo geed in la gaarsiin doono insha allahu tacala hadduu ilaah yidhahdo wasaaradda mandatekeeda wuxuu yahay inay ilaaliso deegaanka